halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka oad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
subax wanaagsana kheertana dhegaysanaysaay waa jimce labiyo labaatanka bisha janawari sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamkuna waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan dhowr qofood oo anigu ku jiro ilaa saddexiy toban qofood ayaa waxaa galnay qol yar qolkaas sidoo kale waxaa noogu soo galay laba ka mid ah nimanka argagixisada markii ay albaabka soo istaageen xabada yar ay rideen qof annaga nagamid ay ku dhifteen intayna kalena bamba ayay meesha kusoo tuureen laakiin sida ay ayagu wax u qabeen nooma wax yeeleynin
kaasi waxa uu ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed xasan nuur oo ka badbaaday weerarkii xalay lagu qaaday makhaayad ku taalla magaalada muqdisho oo liido seafood la yidhaahdo waxaanu ka warramayaa sida ay wax u dhaceen qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee isla weerarkaasi oo goor dambe xalaya lasoo gebagabeeyey howlgalkii ay ciidamada ammaanku makhaayaddaasi ka galeen sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o eda u sheegay in lasoo gebagabeeyey howlgalkii liido iyada oo tirada dhimashaduna ay gaarayso labaatan qof oo ay ku jiraan afar ka mida kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday howlgalkan ayaa socday ku dhowaad toban saacadood wasiirku waxa uu xaqiijiyey war ay hore u shaacisay hay-adda nabad sugidda ee nisa oo tilmaantay in la qabtay hogaamiyihii weerarkan soo abaabulay hay-adda nisa ayaa mar hore sheegtay inay qabteen ninkii hogaaminayay weerarka lagu qaaday makhaayadda iyo hoteelka ku yaala xeebta liido ugu yaraan shan qof aama idhahda labaatan qof ayaa tiradu lagu qiyaasaya hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa v o eda u sheegtay in la dilay inta badan maleeshiyadii weerarka geysatay sidoo kalena la qabtay sarkaal ka mida qokii watay weerarkaasi soo abaabulay xog iyo arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ku sugan shirka dhaqaalaha adduunka ee ka socda magaalada davos ee dalka switzerland ayaa kulamo xidhiidha la lahaa mas-uuliyiintii halkaasi isugu timid maalintii shalay kerry ayaa arrimaha uu diiradda saarayo waxaa ka mid a wadahadallada nabadda ee siiriya iyo dadka maraykanka ah ee laga raadinayo ciraaq iyo in ay dagaalka ka galaan amaba ay ka barbar dagaalamaan kooxda daacish waxaana uu ugu horeyn la kulmay ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan syriya waxaa kale uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi xaakim british ah ayaa khamiistii shalay sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ansixiyey amaba wuxuu ka ogyahay qorshe lagu sameeyey alexander litvinenko oo ahaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda sirdoonka ee ruushka ee k j b litvinenko ayaa geeriyooday toban sano ka hor kadib markii uu cabay koob shaaha oo xaakiimka lagu magacaabo robert owen uu sheegay in loogu daray sun waxyar ka hor inta aan u geeriyoonin ayaa litvinenko isaga oo saaran sariirtii uu ka nafbaxay waxa uu ku eedeeyey madaxweyne putin inuu bixiyey amarka lagu khaarijiyey warbixin muddo la sugayey oo uu soo saaray ayuu owen ku sheegay in dimitri cofton iyo andre logvoy oo ka tirsan k j b da ay fuliyeen dilka oo ay maleegtay hay-adda f s b ee ruushka oo ah hay-adda bedeshay k j b da labada nin ayaa waxa ay qirteen in ay litvinenko kula kulmeen magaalada london oo ay ku jirto marka la tuhunsan yahay in sumayntu ay dhacday hase yeeshee waxa ay beeniyeen inay ku lug lahaayeen geeridiisa dowladda ruushka ayaa diiday inay labadaasi nin usoo musaafiriso britain si loo maxkamadeeyo afhayeenka aqalka cad ee dalkani maraykanka josh ernest ayaa sheegay in arrintani ay muujinayso in xukuumadda ruushku aanay tixgelinaynin xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda hadalka
subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaad nagala socotaana waa v o a washington wararka naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saacado kooban uun ka hor lasoo gebagabeeyey howlgal ay ciidamada ammaanku kaga hortegayeen rag hubaysan oo xalayta fiidkii ku qaaday makhaayad lagu magacaabo liido sea food oo ku taalla xeebta magaalada muqdisho weerarkaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan labaatan qof in ka badanina ay ku dhaawacantay wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o eda u xaqiijiyey in ragga weerarka soo qaaday ay ahaayeen shan qof afar ka midihii ay dhinteen mid ka midana nolol lagu qabtay wariyaha v o eda muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa goor dhaweyta xuseen barre aadan uga warramay wararkii ugu dambeeyey howlgalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay weerarka aad baad umahadsan tahay xuseen weerarka ugu dambeeya ee la xiriira weerarkaas oo fiidkii hore xalay ama maqribkii ka bilowday xeebta liido goor dhaweyd ayaa lasoo gebagabeeyey oo hay-adaha ammaanka ay soo afmeereen weerarkaas oo taban qaatay howlgal in ka badan toban saac socday oo xilli iraan kula hadlayo shanta iyo dhowr daqiiqa ay sii dhaafaysahi ay hay-adaha ammaanka ay sheegeen inay soo afmeereen marka hay-adaha dowladdu waxay xaqiijiyeen in guud ahaan howlgalka ay dowladdu soo afjartay weerarkaas oo saacda qaatay ay ka howlgaleen ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan gaashaan islamarkaana howlgalka uu kusoo dhammaaday wakti iyo ma dheer kadib si nabadgelyaha haddana ay dowladdu hubinayso xaaladda ammaan iyo siday wax yihiin weerarka meeshu ka dhacay halkaana waxaa ku sugan dad aada u badan oo inta badan raadinaya nolol iyo meydba dadkoodii meesha ku godoonsanaa tirada khasaaraha ee la shaaciyey ilaa imika waa imisa wasiirka amniga soomaaliya cabdirasaaq maxamed cumar oo aan la hadlay waxau ii sheegay in khasaaraha dadka rayidka soo gaaray guud ahaan ku dhawaad labaatan ruux ayuu xusay wasiirka amnigu waxau u sheegay v o e da in afar qof oo kamid a dadkii weerarka soo qaaday ee maleeshiyada al-shabaab ay ay goobta ku dhinteen waxaa kaloo ay sheegtay dowladdu in gacanta lagu hayo ninkii mas-uulka ka ahaa ama hogaaminaya weerarkan oo say sheegtay wasaaradda amnigu sidoo kale qeyb ka ahaa ama ninkii soo agaasima weerarkii lagu qaaday kol hore hotelkii central ee muqdisho mas-uuliyadiisa ama isagu hogaaminayay islamarkaana ay doordoorayeen wuxuu xusay ninkaas in hadda gacanta dowladda ku jiro nolosha lagu hayo ragga weerarka soo qaadana waxay hay-adaha ammaanka ay ku sheegeen ilaa iyo afar qof dhammaantoodna in hadda lasoo afbeeray oo la dilay islamarkaana ay yihiin kuwa meyd ah oo goobta yaalla wasiirka amnigu waxa uu sheegay xuseen in inta badan dadka dhibka soo gaaray ay kala kulmeen kooxdii weerarka soo qaaday intay gacanta ku hayeen hotelka liido ama maqaaxida weyne liido oo inta badan dadku ay ku go'doomeen islamarkaana mushkilada ugu weyn ee dhibka wuxuu yidhi ayagu ay geysteen wuxuu xuseyn dadku ay dhanka xeebta kasoo galeen kooxdan hureysan ee weerarka soo qaaday dadku iyagoo fadhiya dhanka xeebta meel ah mushkilada weyn ee dhib ka dhacana wuxuu xusay in mas-uuliyadda iyo iyo dadka dhibka weyna soo gaaray ay ahayd inta badan dadka dhintay ku dhawaad labaatan qof oo dadka rayidka ahna waxay ku geeriyoodeen gudaha hoteelka gaar ahaan xeebta qeybta liida ah wuxuu xusay in dhimashada iyo waxa dhacay oo dhan ay ahaayeen kuwa dadkaasi qaarkoodna ay rasaas la dhaceen qaarkoodna ay ayagu gacmaha uga tageen marka dhimashada dadkay waxa meesha ka dhacda wuxuu xusay in inta howlgalku socday ay ay dadka rayidka saas ku laayeen
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo goordhoweyta u warramayo xuseen barre aadan haddaba dhegaystayaal dadka ku sugnaa makhaayadda weerarka lagu qaaday waxaa ka mid ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed xasan nuur oo ka badbaaday weerarka xalay lagu qaaday makhaayadda lido seafood xeeraliyaha ku-xigeenka oo xalayto laga soo badbaadiyey gudaha makhaayadda ayaa markii uu bannaanka usoo baxay saare ciidla nuur uga warramay sida weerarku ku bilowday anigu waxaan ku sugnaay baarka lagu magacaabo leyda seafood anigu iyo dad kale oo aan asxaab nahnay maadaama waxa waktiga wax dhacayan ay ahayd wakti adigu salaada maqribkii laga soo baxay qiyaastii seven b m oo fiidnimo meesha markaa waxay ku bilaabatay waxaan
waxaas dhacayaa waa maxay imika xeer laaliya waa arrintaas weeyey meesha weli waxaa ka socda howlgalkii laakiin waxaan rajeynaynaa wakti dhow inuu si fiican uu soo gabagaboobo anigu waxaan ku jiray dadka fadhiyay dhanka xeebta xigta oo badda dhankaasi waxaa ku xiran maqaayaddu waxay leedahay waa barxad dhankaas laga soo galo siligaa ku xiran ilaalo waardiye ahna way joogeen waktigaas aan haddi kuu sheegayo ayaa waxaa soo galay meeshu nimankii cadowga ahay oo argagixisada ah caruur qiyaastay daadoodii adiga afar jir iyo ka yar haween iyo dad waayeelah oo meesha joogay ayay si naxariis daraa waxa ay ugu rideen xabado kadibna waxay bilaabeen inay isticmaalaan qaraxyo ay naftooda isqarxinayaan dambooyin ay tuurayaan dadka xoogaadii badbaado banaanku carari laheedna gaadiid ayay banaan ku dhigeen oo kadib kusii qarqarxay haddii aan kaaga sheekeeyo waxa dhacay dhab ahaantii wax wanaagsan ma ahayn dad caruur haween iyo dad waayeela ah oo sheekeynayay oo xaalad degan ku jiray ayaa waxaa si sharci darro ah lagu baniistay dhiigoodii in la dilana la bilaabay marka laakiin inta badan hadda dadku waxba badanaa la badbaadiyey dad badanna way dhinteen oo ay caruur u badan yihiin waan gartay marka tirada dadka soo gashay maad arkaysay adigu markay hoteelka soo galeen makhaayadda anigu waxaan fadhiyey dhanka ay kasoo galeen oo dhanka xeebta ah siliga nasiib darro ma wada tirin karin laakiin indhahaygu waxay qabteen markii aan goobtaasi kasoo cararayay tiro ilaa shan qofood ah oo soo cararayo xabadana ridayo dadku marka waxaan ku jiray nasiibka uu saamahay inuu goobtaasi ka cararo kadibna baarka gudahaan soo galnay dhowr qofood oo anigu ku jiro ilaa saddex iyo toban qofood ayaa waxaa galnay qol yar qolkaas sidoo kale waxaa noogu soo galay laba kamid ah nimanka argagixisada markay albaabka soo istaageen xabada yar ay rideen qof annaga nagamid ay ku dhifteen inteena kalena bamba ayay meesha kusoo tuureen laakiin sida ay ayagu wax u qabeen nooma wax yeeleenin marka dhehig waxa ay qabteen waxay tahay shanta soo cararaysay iyo laba qolna uu soo gashay laakiin labada xitaa ma hubi inay kamid yihiin shantii aan horay u arkay waan gartay marka ma afka u duubnaa mise rag wejiyadooda aad arkayseen bay haynoo wejiguu bannaan yahay waa wejiyadooda oo u banaanaayeen qaarkoodna waxay qaarkoodna waa ku dhihin dhammaantoodba waxay wateen darees inta aan arkay dareeska ciidamadu qalabka sida ay isticmaalaan khaasatan dharka duutaha oo militariga lagu yaqaano waan gartay marka iyagoo rasaasta ridayay meesha soo galeen mise markay gudaha soo galeen bay bilaabeen rasaasta maya rasaasta banaankaay kasoo bilaabeen meesha waa meel silig ah derbi iyo waxba ma ahan silig yar oo albaab laga soo gelaya ahayd marka maadaama uusan silig waxbad celinayn banaankay kasoo bilaabeen rasaastu dadkii marka qaar badanna way carareen in badanna intayna gudaha soo gelinba waa xabadaa ku dhadhacay waa tay marka qolkii baad gasheen idinkii dhowr iyo toban qof ka kooban markaad qolkii gasheen laba nin baa idinku yimid sidaad sheegayso bambada ma qolka dhexdiisay ku tuureen mise kuwii banaanka ka dhacayin baa u malayseen oo inay idinka idinku dhufteen oo filidyadiisa idin soo gaadheen maya maya maya maya bambada qolka dhexdiisa ayay kusoo tuureen labada qofoodba gudaha qolka ayay waxay soo istaageen albaabka gudaha ayayna soo istaageen oo si caadi a isku wada arki karaynay dabadeetana mid kamid ah ayaa xabada riday gadaal uu sikaday markaas ayuu bambada soo tuuray bambada hore kama qarxin muddo ilbiriqsiya ah adiga aan ku qiyaasi karo ilaa labaatan ilbiriqsi ayay meeshu tiilay ayadoo aynan qarxin kadib ayay qaraxday waan gartay marka qolku intuu intuu leegaa markaad saddex iyo toban qof ku jirteen bamkaasina laydinku soo tuuray aad bay xaaladu halis u tahay sida muuqata bal iiga waran markaa dadkii intee wax noqotay qolku qolku qolku aada ku yaryar u ahay waxaan ku qiyaasi karaa balliciisu laba mitir laba mitir bar meelahaas dherkiisuna saddex mitir haddii uu ugu bato dadkii markaa intee wax noqotay inteese badbaaday bambadu dhaawacyo way jeejeysatay laakiin dhammaan dhaawacyo fudfudud waayey maxaa yeelay dadku way wada jiifeen adiga wax ma ku soo gaadheen maya maya aadaan u caafimaad qabaa waxba ima soo gaarin waan gartay marka raggii iyagu ma dhinteen wax idinku soo tuuray mise nolol bay idinkaga baxeen idinka annaga nolol bay nooga baxeen laakiin kolley ma aaminsani inay meesha nolol hayaan haddii ayba weli nool yihiin waan gartay goormaad adigu ka soo baxday markaa qolkii aad gashay
anigu qolku wuxuu jiray meel gees ah oo baarkaa kaloo big view ah ciidamadu waxay soo mareen baarkaas big view waxayna jibiyeen daaqadii qolka si ah ayay dhammaanteen goobta nooga soo saareen wayna dukan sheegeen waxay noo sheegeen in ujeedkooda uu yahay inay anaguna badbaadiyaan waxayna hormariyeen dadka dhaawac ah ay ku xejiyeen hablaha dabadeetana annagana lasoo waan gartay marka waxaa imika dhacaya ee dhawaqaan maqlaya ma rasaas baa waan gartay marka yaa yaa yaa ridayay rasaasta yaa isku adeegsanaya hubkaasi aan maqlayo waxaa igu maqaalaa aniga hadda meesha ma joogo oo waan kasoo baxay waa banaankeeda meesha aan kaala hadlayo gudaha kuma jiro nasiib wanaag waxaa laakiin ugu maqaalo ah qof ama labo kamid ah nimankii argagixisada ahay inay weli nool yihiin waa howlgalka ugu dambeeyey oo ay ciidanku kusoo afjarayeen labadaas qofood oo nool islamarkaana dadka kale ee gudahaasi laga yaabo inay ayagu ama dhaawac ama nool ay ku jiraan kusoo badbaadin lahaayeen qiyaastii dadka joogay makhaayadda intaan rabshadu dhicin misead ku qiyaasaysay ma dad aada u badan bay ahay mise dad xogaa kooban oo la tirin karo waa dhab ahaantii dadkaasi waxay ahaayeen dad aada u badan haddii aanan kun la dhihin boqolaal dhaafaayo waa ta marka intii aad arkaysay bal iiga waran khasaaraha intaad adigu qiyaasi karto wallahi sare dad badanaa dhintay waxyaabaha indhahii ku arkay waxaa kamid ah
wiil yar oo afar jir ah hooyadii oo uur lahayd ay goobta ku dhimatay walaashiis oo asigu daadi ka weyneyd ee goobta ku dhimatay asiguna lasoo bixiyey waxaa ka mid ah gabar aan u qiyaasayo daadeeda haddii ay u badato shan sano oo dhaawac ah oo goobta laga soo qaaday dad dhalinyaraa way ku jiraan laakiin xilliyadaasi dadka u badan waxay ahayd dadka guriga joogo maamooyinka iyo caruurta iskuulada leh
ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed xasan nuur oo ka badbaaday weerarkii xalay lagu qaaday makhaayadda lido seafood ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu waramayey saare ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington jimco wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatana kusoo dhowaada xubintii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyay o inala socodsiinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladaha iyo dadweynaha ku nool dalalka reer galbeedka ayaa aad uga walaacsan awoodda sii fidaysa ee ururka isis ee ka dagaalama suuriya iyo ciraaq walaaca ugu badan ayaa waxa uu saamaynaya jaaliyadaha muslimiinta ee dalalkaasi ku nool gaar ahaan maraykanka iyo britain halkaasi oo dhallinyaro tiro badan ay ku biirayaan kooxda isis haddaba ka hor intaynaan ka hadal siyaabaha iyo sababta keenta in ay dhallinyaro ka tagto yurub kuna biiraan ururkaasi waxaanu eegaynaa horta waa maxay ururkan isis amaba daacish siduuse ku aasaasmay waxaa arrintaasi ka hadlaya ibraahim maxamed bakhbakhaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida islaamka waxaa aasaasay nin la dhihi jiray abubakar albakhdadi inay naastiisu tahay magaciisana la yidhaahdo ibraahim cawaad ibraahim maaragtay adduuri oo samara magaalada la yidhaahda ka yimid waana nin sunni ah oo ciraaqi ah hase ahaatee ururkan ururada kale oo islaamiga oo salafiyada jihaadiga wuxuu uga duwanaa waxaas ku jiray ururka carab badan wadamo badan oo carbeed sida sacuudiga masar sudan yeman dad meelaha ka kawada yimid iyo dad ciraaqiyiina ururka magaciisana waxaa lagu yiraahdaa rasmiga waxa weeye addawla alislaamiya fi lciraaqi washam ama daacish haddii carabiga la yiraahdo ama af ingiriiskana isis marka shaamta waxaa laga wadaa mafhuumkeeda caamka ah oo oo ah suuriya filistiin iyo urdun hase ahaatee beryahan sham waxaa loo yaqaanaa dimashik ama suuriya dhulkeeda marka ururkaana saasuu ku bilowday waxaana ururada kale uga duwan yahay sida alqaacidada qaybaha qaybaheeda kala duwan dilka uu geysto waa dil waxashnimo leh dadka qoorta keliya kama gooyaan caruurtay laayaan dumarkay laayaan marka waa urur laa yubqi walaa yadar yani wax uu dhaafahayo ma jirto dalka britain ayaa ka mid ah dalalka reer galbeedka ee ay muslimiin badan ku nool yihiin waxaa kale oo jirta inuu ka mid yahay dalalka ay dhallinyaro badani ka dhoofaan si ay ugu biiraan ururkan isis haddaba maxaa dhaliyey in dhallinyaradu ay ku biiraan ururkaasi sideese dhallinyaradani loo qortaa waxaa arrintaasi ka warramaya cabdixafiid maxamuud jaamac oo ah suxufi ku sugan magaalada london una ku hurgalay arrintan markaad la hadashid dhalinyarada yaryar waxay ku leeyihiin intooda badan dunida waxaa ka dhacaya cadaalad darro fara badan baa ka dhacaysa wadamada qaarkood siyaasadooda arrimaha dibadda ayay maaragtay u eedeeyaan amase u aaneeyaan oo yidhaahdaan waxyaalahaasa sababay waxaan caawinaynaa waa say hadalka udhigeen walaalaheen wadamadaa joogo dhibaataysan markaan waalidiinta qaarkood lala soo xiriirtay la hadallo ku niri xiriirkaan inteebuu socday maxaad ku ogtihiin waalidku wuxuu kuu sheegayaa waxaan ogeyn malahan waxay nagu noqotay wax laga naxo ama maaragtay laba filan waay ah oo aan aan filanin bay nagu noqotay meelaha wax lagu qoro amase maxaa la yidhaahdaa dadkan lagu tashkiiliyo oo waxaan loogu sheegaana ma ahan say waalidiintu ii sheegeen masaajidka dadka soomaalida ama muslimiinta ay tagaan oo jamcaha ku tukadaan oo tafsiirka dhegeystaan maahane waa guryo iyo xarumo goosgoosa ah oo meelo kala duwan ku yaalla oo dadku aysan badankoodu aysan ogaan karinin sidaa waxaa ii sheegay waalidiin soomaaliyeed oo carruurtoodii ay aaday syria marka way adag tahay si lagu ogaado sida loo recruut gareeyo amase ay ugu biiraan dadkaas marka hore dhibaatada kale ee arrintan ka dhalatay ayaa ah cabsi soo food saartay waalidiinta dhalay dhallinyarada ku biiraysa ururka isis ee ka tegaysa qurbaha waalidiinta ayaa markay ogaadaan in ilmahoodu ka baxay kuna biiray ururada argagixisada ayaa waxa ay u qaybsamaan laba qaybood qayb sheegata oo baafisa carruurtooda ka maqan iyo qayb kale oo aamusta oo ka cabsi qaba sumcad xumo iyo dabagal badan oo lagu sameeyo laba qaybood bay waalidku ay u kala qaybsan yihiin intaan anigu arkay qayb ka mid a waxa weeye way qarsadaan maxaa yeelay dariskii iyo xaafadii baa odhanaya wiilkoodii halkaasu aaday oo dadkii dhibaataysnaabaa waxay noqonayaan tuka cambaara taasina waa wax yacni aad iyo aad u dhib badan qofkii dhibaataysnaa in maaragtay dhibaatadii loosii kordhiyo oo dariskii ka cararaya oo u tegi lahaa oo caawin lahaa oo qalbiga u dejin lahaa oo tale iyo tusaale siin lahaa dadkeenu in badan oo kamid a inay dadkii farta ku fiiqaan oo yidhaahdaan carruurtooda halkaa aaday oo dad nolosha ka dhacay stress fara badan iyo maaragtay walwal fara badan baa u saa-ida qaarna waa dad nolosha fahmay oo markiiba waxay u tagaan booliiskay u tagaan waxayna yidhaahdaan ilmaheeni meeluu kusugan yahay ma naqaano hanala caawiyo taasi marka waxay keentaa booliiskii inuu marka reerkii la shaqeeyo oon loo arkin in dad ayagu dhibaatada wadabad dad ayagu dulman ay u arkaan oo la shaqeeyaan aad bayna u kala duwan tahay markii ayagu banaanka ay kasoo ogaadaan subaxii afarta subaxii inta albaabka lagugu soo garaaca lagu yidhaahdo ilmahaaga xaguu jiraa uu tegay markaa su-aalagu weydiiyey si ay kula dhaqmayaan iyo markaa adigu inta u tagtay aad tiraahday ilmahaygii baan la ahay waa shakisanahay wax caddayna ma hayo bal ha la baaro magaciisi iyo da-doodii waa kuwaana dabadeedna aeroboorada laga baaro sidaa lagu ogaado inay baxeen iyo in kale laakiin waalidka soomaalida sharafta iyo wanaagga u saaxiibkaale dhibaatada ugu weyn oo haysata ilmahooda inay tageen marka laga soo tago waxaa kaloo jirta inay dadka soomaalida ah ay magacyo kala duwan ugu yeerayaan taasina ay keentay inay qarsadaan hadhowtana sirdoonkii uu soo dhexgalo teleefonadoodii maaragtay guryahoodii la dhegeysta siday hooyo soomaaliyeed ii sheegtay ilaa gurigeedii iyo nafteedii iyadoo ay welwal ka qabto qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed iyo kuwa jaaliyadaha kale islaamka ee ku dhaqan dalalka reer galbeedka ayaa tilmaamaya inay khalad tahay in magaca diinta lagu qorto dhallinyaradaasi oo laga kaxeeyo waxbarashadoodii iyo qoysaskoodii sidaa uu faahfaahinayo mar kale cabdixafiid maxamuud jaamac culamaa diinka soomaaliyeed intaan arkay waxay ka wada siman yihiin in dhalinyarada la wacyigeliyo masaajidada oo dhan soomaalidu ay haysato waxay wacyigeliyaan da-yarta waxayna ku dadaalaan inaysan dariiqaa raacinin aysan diinta islaamku qabanin qof korka laga jaro ama maaragtay xagjir la noqdo waa say hadalka udhigeene diintuna ay tahay diin dhexdhexaad ah oo aan xagjirnimada marnaba ogolayn wacyigelin fara badan ayay wadaan sidoo kale muslimiinta waddankan joogta oon soomaalida ahayn ayaga laftigooda ayaa wacyigelin wada
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsaya xuseen bare aadan oo inala socotiinayay barnaamijkaasi aamuraha islaamka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington xuseen haddii aad qodobadii wararkana noo raaciso mahadsanid saara wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o e da u sheegay in la soo gabagabeeyey howlgalkii liido iyada oo tirada khasaaraha soo gaarina uu gaarayo labaatan qof oo rayida oo ay ku jiraan afar ka mid a kooxda al-shabaab ee weerarka geysatay howlgalkan ayaa socday muddo ku dhow toban saacadood wasiirka ayaa xaqiijiyey war ay hore u shaacisay hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee niisa oo tilmaamayay in la qabtay hogaamiyihii weerarkan soo abaabulay hay-adda niisa ayaa mar hore sheegtay in ay qabteen ninkii hogaaminayay weerarka lagu qaaday makhaayadda iyo hoteelka ku yaala xeebta liido hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa v o eeda u sheegtay in la dilay inta badan maleeshiyadii weerarka geysatay ninka la qabtay ayaa wararku sheegayaan inuu yahay nin muhiim ah oo loo baadi goobayay weerar hore oo lagu qaaday hoteel ku yaala isla magaalada caasimadda ah ee muqdisho xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ku sugan shirka dhaqaalaha adduunka ee ka socda magaalada davis ee dalka switzerland ayaa kulamo xidhiir ah kulala halkaasi maalintii shalay mas-uuliyiin kala duwan kerry ayaa arrimaha uu diiradda saaray kulamadiisaasi waxaa ka mid ahaa wadahadallada nabadda ee suuriya iyo dad maraykan ah oo laga raadinayo ciraaq oo la laayahay iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish waxaana ugu horreyn uu la kulmay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha suuriya waxaana markii dambe uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi xaakim british ah ayaa khamiistii shalay sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ansixiyey qorshe lagu sumeeyey alexander litvinenko oo ahaa jaajuus ka tirsanaa hay-adda sirdoonka ruushka ee loo yaqaanay k g b mahadsaned xuseen oo haatana aynu dhinacii heesaha ku wada nasanno codka fanaanka nuuraddiin axmed iimaan
iga qaadaan ku idhi jacayla lagula qabin hadduu qalbigaaga tegay ilahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi ilahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi jacayla lagula qabin hadduu qalbigaaga tegay ilahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi ilahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi haddaan qiimayn kalgacal qadarin caashaqu lahayn ha quursan kalsoonide baryada ka qad baan ku idhi baryada ka qad baan ku idhi markaan qayahaa kalgacal quruxda quruxda ku saludiba udhaydii la showrayo nafyahay quusaan nafyahay quusaan ku idhi qardoofaha caashaquna nafan lala qaybsanay inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahay inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahay
codkaasi fanaanka nuuraddiin axmed iimaan ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadyadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o e tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahay inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahay haddaan qiimayn kalgacal qadarin caashaqu lahayn ha quursan kalsoonide baryada ka qad baan ku idhi baryada ka qad baan ku idhi baryada ka qad baan ku idhi baryada ka qad baan ku idhi baryada ka qad baan ku idhi baryada ka qad baan ku idhi baryada ka qad baan ku idhi baryada ka qad baan ku idhi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.